نظمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نظمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلو نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen khamiis ah meel kastoo aad joogtaan isi kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobbada xiisaha badan ee caawa barnaamijka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah maktabka qadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo caawa oo khamiisa ku dhawaaqay in raadin dheer kadib la waayo bilashada bisha shawaal lana dhammaystirayo bisha barakaysan ee ramadaan waxaad maqli doontaan bayaan ka soo baxay qadaha qodobbada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah inta badan waddamada caalamka islaamka oo beri laga dhammaystirayo bisha ramadaan iyo maalinta jimcaha oo dalalkaasi laga ciidayo faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan caawa dagaalka bariga dhexe oo sii soconaya maxaa soo kordhay saacadihii u dambeeyey yuuse yahay xubinta sare ee muhiimka ah ee ay iiraan weysay kadib dilkii cali laarjaani maxaase duqeymo oo soconaya sidoo kale waxaad caawa maqli doontaan maraykanka oo biyaha bariga dhexe kala baxaya mid ka mid ah maraakiibtiisa xambaara diyaaradaha kadib dhaawac halis ah oo soo gaaray iyo arrinkaas oo bannaanka yimid muddo la qarinaya kadib arrimahaas ayaan barnaamijka faafreebka caawa ku faaqidi doonnaa waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu haynaa guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo raashin qaybin ka sameeyey deegaana ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga baay iyo bokool faafreebka ayaad ku maqli doontaan roobab ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada oo maanta si weyn uga da'ay deegaana dhaca koonfurta soomaaliya qodobbadaasii wixii kale soo kordha ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena laf streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonno waxauu noqonayaa maktabka qadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa caawa oo khamiisa ku dhawaaqay in raadin dheer kadib la waayo bilashada bisha shawaal lana dhammaystirayo bisha barakeysan ee ramadaan haddaba bayaanka ka soo baxay maktabka qadaha sidan ayuu u qornaa kadib baaritaan dheer oo uu maktabka qadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameeyey wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya lama helin qof muslim ah oo sheegay inuu arkay bisha shawaal ee sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri sidaas darteed wuxuu maktabka qadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab go'aamiyey in maalinta khamiista ee beri ah la dhammaystirayo bisha ramadaan maalinta ciiddana ay tahay jimcaha nagu soo aadan oo ah kowda shawaal sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri ciidulfidri ilmubaarak dhinaca kale inta badan waddamada caalamka islaamka ayaa beri laga dhammaystirayaa bisha ramadaan iyadoo ay ku dhawaaqeen in maalinta jimcada ay tahay dalalkaasi maalin ciid ah waddamada sacuudiga qatar imaaraadka kuweyt yemen filistiin ciraaq lubnaan soomaaliya iyo kuwo kale ayaa looga dhawaaqay in maalinta beri oo khamiisa la dhammaystirayo bisha barakeysan ee ramadaan jimcahan ay tahay maalinta koowaad ee ciidulfidri أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag ka dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo dagaalka bariga dhexe ayaa sii soconaya maxaa soo kordhay saacadihii u dambeeyey yuuse yahay xubinta sare ee muhiimka ah ee iiraan ay weysay kadib dilkii cali laarjaani maxaase duqeeme oo soconaya sidoo kale maraykanka oo biyaha bariga dhexe kala baxaya mid ka mid ah maraakiibtiisa xambaara diyaaradaha kadib dhaawac halisa uu soo gaaray iyo arrinkaasoo bannaanka yimid muddo oo la qarinaya kadib haddaba falanqayn ku aadan qodobkan waxaa inoo haya walaalkeen eliyas cabdulaahi oo faafreebkaca oo igala qaybgelaya haye eliyas bismillaah waad mahadsan tahay bashiir waxaan milicsi kooban ku samayn doonnaa xogihii ugu dambeeyey ee xiisadda bariga dhexe ee sii soconaysa toddobaadkeedii saddexaad ugu horrayntii habeennimadan weli waxay caasimadaha khaliijka la kulmayaan weeraro xooggan oo uga imanaya dhanka dowladda iiraan xukuumadda kuweyt oo kale waxaay saacadihii u dambeeyey shaacisay in ay qabatay qaar ka mid ah gantaalada baalistiga ah ee ay soo ganaysa xukuumadda tehraan halka kuwo kalena ay iiraan lafteedu sheegtay in ay ku dhaceen goobihii bartilmaameedku uu ahaa dhinaca kale waxaa xusid mudan in dowladda iiraan ay ugu dambeyntii shaacisay geerida ismaaciil katib oo ahaa madaxii istikhbaaraadka guud ee dowladda iiraan horaantii maanta ayuu maamulka gumaystaha yuhuudda sheegtay dilka ninkan balse casarliiqii galabta ayay xukuumadda tehraan shaacisay jiritaanka qabarkaas iyo in la dilay madaxoodii istikhbaaraadka guud ninkan waxa uu saameyn xoogan ku dhex lahaa ilaalada kacanka iiraan waxa uu waxbarashadiisii kusoo qaatay magaalada qum oo ah magaalo diimeed ku taala gudaha waddanka iiraan isaguna markiisii hore ahaa wadaad bartay culumta kala duwan ee shiicada waxa uu xiriir dhowla lahaa ciidanka ilaalada kacanka iiraan tan iyo bilowgii kacaankan sannaddii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii waxaa sidoo kale lagu waramayaa in ismaaciil katib uu xiriir dhow la lahaa murshidkii guud ee iiraan ee horaantii dagaalkan la dilay eeayatullaahi cali khamani waxay intaasi ka dambeeyey sannadii laba kun koo iyo labaatan ayaa ninkan waxaa loo magacaabay xilka wasiirka sirdoonka guud ee iiraan isagoona sidaas uga mid noqday madaxda sare ee xukuumaddii madaxweynihii hore ee shilka diyaaradeed ku dhintay ee iiraan ibraahim ra'iisi dabcan geerida ninkan saameyn xoogan ayay ku yeelatay hoggaanka sare ee waddankaas waxayse hadda su-aasha ugu xoogan ee la isweydiinaya ay tahay sidee buu amniga dalkaas noqon doonaa haddiiba mar la khaarijiyey madaxii guud ee sirdoonka wax weliba ay yidhaahdeen xubnaha qaar ee odorasa umuuraha bariga dhexe waxay kasii sahlanaan doonaan sidii hore oo beegsiga madaxda sare ee iiraan waa uu sii laba jibaarmi karaa dhanka kale waxaa saacadihii lasoo dhaafay hadal uu ka soo yeeray murshidka guud ee iiraan mujtaba khamani isagoona tacsiye u diray ninkii madaxa amniga qaranka waddankaas ahaa ee cali laarajani oo isagana maalinimadii shalay maamulka gumaystaha yuhuudda uu ku dilay duqayn uu ka fuleeyey caasimadda waddanka iiraan ee tehraan tacsiye uu u diray ehelka laarajani kadib waxa uu mujtaba sheegay in dhiigga laarajani iyo saraakiishii kale ee muhiimka ahayd ee tan iyo siddeed iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay ee februari ku baxay gacanta maraykanka iyo yuhuudda aysan noqon doonin wax si fudud looga tanaasuli doono waxuuna sheegay in marnaba aysan isdhiibi doonin oo dagaalka bartiisa uu kasii socon doono ururka isugu yeera xisbullah dhankiisa duqaymo xoogan ayuu fiidnimadan ka fulinayaa gudaha dhulka ay sahaynadu ixtilaalka ku haystaan dhanka kale waxaa xusid mudan in maraykanka uu shaaciyey in markabkiisa diyaaradaha xambaara ee u s s ford uu si kumeel gaar ah uga baxay biyaha bariga dhexe iyadoona xukuumadda washington ay sheegtay in uu u baahan yahay markabkan dayactir deg deg ah balse taasi waxaa beeninaya warbixinadii soo baxaya maalmihii lasoo dhaafay kuwaas oo xaqiijinayay in labada markab ee xaamilaadku daa'iraadka ah ee u s s abraham lincoln iyo midkan u s s ford ay ka baxeen biyaha bariga dhexe sababtuna waa in jug xoogan ay kala kulmeen dhanka dowladda iiraan markabkan hadda maraykanka uu shaaciyey in biyaha bariga dhexe uu ka baxay ayaa ah mid aanan awood ahaan marnaba ka dhicin midka maraykanka uu ku faanay ee u s s abraham lincoln waxayna tani ka dhigan tahay khasaare kale oo maraykanka soo gaartay balse jabkeedu uu qarsanayo tan iyo markii dagaalka uu bilowday siddeed iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay ee februari inahaas ayaa ugu muhiimsan xiisadda bariga dhexe wixii soo kordha waxaan ku eegi doonaa wararkeenna iyo barnaamijteena xiga insha allah waad mahadsan tahay bashiir mar kale أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa dhexena waan isla soo gaarin dhegeystayaal markaniyo roobab ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa si weyn uga da-ay inta badan deegaano dhaca koonfurta soomaaliya xogaha ku aadan roobabkaasi waxaa isha soo mariyey islamarkaana noo soo koobaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan aad baad u maadsan tahay bashiir muxiidiin abuw ayman bismillaahi araxmaani araxiim awalan allah ayaa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala oo raxmaddiisa roobka ugu deeqay bulshada muslimka ah oo muddo la daalaadhacaysay abaar kulul iyo biyola-aan saameysay dadka iyo dunyada waxayna arrintan keentay in ummadda muslimka ah oo ay horkacayaan mas-uuliyiinta wullaadda wilaayaadka islaamiga ay goobo fagaaro ah een ummadda ku tujiyaan labada ragco ee salaada roobdoonka taasoo allah subxaanahu wa tacaala uu muslimiinta ugu bedelay inuu siiyo raxmaddiisa roobka allah fadligii ducadii muslimiinta ayuu allah aqbalay waxaana hadda bilowday roobabka xilliga guga oo ka bilowday qaar ka mid a wilaayaadka islaamiga bashiir haddii aan ku bilowno wilaayada islaamiga ee bakool meelo badan oo wilaayada ka mid ah ayaa laga soo sheegayaa in ay ka da-een roobab dadka iyo dunyadaba ay ku diirsadeen waxaana ka mid ah deegaano hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool deegaanada ay ka da-een robabkan ee wilaayada islaamiga ee bakool waxaa ka mid ah deegaanka buurdhuxunle iyo deegaano hoostaga oo ka tirsan degmada waajid waxaana roobka ka da-ay deegaanka buurdhuxunle lagu soo waramayaa inuu yahay roob muddo ka badan soddon daqiiqo da-ayay sida ay noo soo sheegeen dad ku sugan deegaanka buurdhuxunle sidoo kale deegaano galbeedka kaga beegan buurdhuxunle ayaa lasoo sheegayaa in laga qabowsaday oo roobab muddo socday ay ka da-een waxaa lagu soo waramayaa in ka badan toddoba warood oo deegaanadaasi ku yaalay inay biyo galeen oo dadka iyo xoolahaba ay ka cabeen waxaana deegaanadan ay ka mid yihiin deegaanadii ugu darnaa ee biyola-aanta ay ka jirtay oo muddooyinkii ugu dambeeyay guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan midka wilaayada islaamiga ee bakool uu gaarsiinayay biyaha waxaa sidoo kale robabkan laga soo sheegay deegaano hoostaga deegaanka ceelansaar oo isagana ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid sida ay noo sheegeen dad goobjoogayaala robab iyagana muddo socday ayaa ka da-ay deegaano hoostaga deegaanka ceelansaar allah ayaa ku mahadsan oo raxmaddiisa roobka ummadda muslimka ah soo gaarsiiyey eebashiir robabkan waxay ku soo aadayaan xilli saaka si wada jira degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool looga tukaday labada ragco ee salaada roobdoonka oo muslimiinta ay goobo fagaaro ay isugu soo baxeen allahna ay weydiisteen raxmaddiisa roobka haddii aan halkaa kaga gudubno wilaayada islaamiga ee bakool deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada baay ayaa laga soo sheegayaa in roobab dadka iyo dunyada ay ku diirsadeen ay ka da-een roobabkan oo dadka iyo dunyadaba ay ku diirsadeen ayaa laga soo sheegayaa inay ka da-een deegaano hoostaga degmada buulo fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay deegaanada ay ka da-een waxaa ka mid a doodaaleh iyo deegaano kale oo dhowr ah oo hoostaga degmada buulo fullaay roobabkan ka curtay qaar ka mid a wilaayaadka islaamiga ayaa waxay ku soo aadayaan xilli biyola-aan daran ay ka jirto gudaha dalka soomaaliya xaaladuna ay tahay mid adag walow muddooyinkii ugu dambeeyey guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu deeqo raashin ah iyo biyodhaamin ka waday ee guud ahaan wilaayaadka islaamiga waxaana allah ka baryeennaa in roobabkan ay noqdaan kuwo dadka iyo dunyadaba ay ku diirsadaan roobabkan ka da-ay buulo fulla iyo deegaanada ku dhow waxay sidoo kale imaanayaan xilli muslimiinta ay salaada roobdoona ku tukadeen fagaaro ku yaala degmada buulo fulla halkaas oo allah ay ku weydiisteen raxmaddiisa roobka ugu dambeyn waxaan allah ka baryeennaa inuu noo dhammaystiro roobka isagoo aafala-aanahana uuna siiyo inshaa allah aad baad u mahadsan tahay bashiir أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin qaybin ka sameeyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga baay iyo bakool aan ku hormarno bakool waxa uu guddiga gurmadka abaaraha wilaayada bakool in ka badan boqol qoys oo ay abaaruhu saameeyeen uu raashin ugu qaybiya deegaanka kulanjirar ee hoosaga degmada xudur ee wilaayada bakool ugu horeyn halkii raashin qaybinta ay ka dhacaysa waxaa ka hadlay mid ka mid a culimmada deegaanka
بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا خياري كل ما لن شاغنا كيك انتك كلهم إلهي أنتني كلمي الدنيا دون شوغنا walku tabe ma ruugaw samayn jaraas walku tabe walku dareere sadax geegada isin dhugsantiin walku tabe ma ruugaw wali dadku roye aakhiri dadku roye aakhiri meeliinku tabaan hooba liseeda marbaliinku tabaan meelasa liinjeed lan walow magil balaang mila lan kasta oo ilaahay may waa mukallafku weeli ini aakhiradaas liin diyaar garow aakhiradaas diyaarliinkaada sidii meelilinka bedbaada fadee la weydi addunyadan korshe eeda walla ama leenka fadee sida addunyadan korshe walla ama leenka fada ya aakhirin walla ama leenka fadee wala aakhirin laka ama wala addunyadan laka kasbadiyu wala meeli malka shagayow wala addunyadan korshe laka kasbadiyu may dardaarimay naftay naftu walaalon dardaarimay ilaahay subhaana watacaala inuuna ku obsan obsashadiis dhabbe inuuna ku obsan obsasho dhabbe daahir i baadhiga inuu ilaahay ku obsana obsashadaas yaa meellika mare adduunyana yaa laka guulaysadee aakhirana yaa laka guulaysadee taasaan isdardaaramaan lan walow ilaahay ku obsaday hoob ilaaraan ilaahay ku obsaday ayaa isku waraay laakiin obsashada oo ilaahay laku obsadaw sa dhabbe laynku obsadaw lanki saas ee ilaahay subhaana watacaala obsashadaas waafaji ilaahay meel iska basadoo siye adduunyana maka dhaboodaw aakhirana maka dhaboodaw waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan ilaahay saaseer makhraj ya ilaahay siya laanki adduunyo may waaha ilaahajay ku obsada sadhabeen ku obsada ilaahay makhraj ya siye kun guriga waasaang nagde dhibaatada ku yaraadas may waaha khayrshiya bardade marka tan tangu ilaahay halku obsadoy gaarhaan may kale nisardahramaane obsashada oo ilaahay halku obsadoy luguraw kuma dhaha ilaahay subhaana watacaala ina leentoo basheena la nagd ولذنوبه هذا تكره صوبدي إلهي إنك نجت إلهي إنك توبشين توبوا إلى الله جميعا توبوا إلى الله جميعا إن اللي توبشين إلهي اللي نجد ولذنوبه هذا تكره صوبدي إلهي إنك نجت وللذنبين ما يواسدي هذا كديفا هذا كبال مرفدي هذا كددال توب ذا سياس فران إلهي هلن توبشينو دبعتنا هتدت هايست هلا راشي والأمان هايسنا dadka saas oo kaleeyi heelagyamay waahanti wali dadlasiya yalasya liguruhay beerowi walanka bane biyosadadankka yaraaden dhabolaan dhammaantiyo may sababangaha waluna kasbaneen waluna galanteenka lakoynen waluna afkeenka lakoynen iyo sababange beerkele anka fakartoy dadka antika fadhiin lan walow wali ade dhabaate ade dunuubeed ha suubidi yoogi sababsho yaa igaabkan dadan haay sakaleen ilaahay dad maku kor weelow ilaa la toobasheen usa liingnagda maayo ilaahay dembigiisa hay ana galaayo ku nagdi in hata kabaadanka nagnaan go'oonga oo et ilaahay u dhabkagna haaya dunuubti nusuubin lanay qobday dunuubtaayta ku nagnay ilaahay dartaan ilaahay dartaan ku nagnay ilaahay dhibaatada noo qaad in leer dhibaatada se kale ilaahay dad ma ku qaado ilaa la toobasheen isuga leeg nagda saasa ilaahay dad ku ku qaade dhabka aakhirina saas oo kale layu dhabka aakhiraan ilaahay dadku ku difaace toobashaanka ilaahay dadku ku difaace nabigan calayhi salaatu wasalaam maynin sheegay in ilaahay subhaana wa tacaala hamiinkii galantiis fadiyow hamiinkii galantiis fadiye mayin fadiye lanki geekumbaan hasuubii hooba toobashaan inuusa toobadiis ogolaada ya galantiisan fadiyaa leer maalintiini galantiisa fadiye waa leer mayin fadiye lanki ookumbaan hasuubii hoobusa toobashaan inuusa toobadiiska ogolaada ya galantiisan fadsanta haddii ilaahay maryo ah mar kasta galantiisnii fadsanta new toobashaana anina siinku ogolaaday isugina leeyi unina la noowaasini dhibaatadiina sikale malka korweela u dheer ilaa toobashaagme unamadug maynii la gudboon maynii xaboon lan walow in iusa toobasheen ilaahaja inuusa hangnagada wali macasiya usa tukorha suubii inuusa ilaahay inku nagada walaahi hata kabaadaan inuusa ku dhoorsada sida isu kabedbaada fadi inuusa ka tele gala warkan an isdardaaramaana marka mayli ninku baahanyi inuuna toobashaan inuuna toobashaan ilaahay subhaana wa tacaala mayna leey dhammaantin may waaha gefaasan eri dhammaantin gefaasan dembahawasan gefaasan anina may aha eray lang dembe dhaafaw ya aha dembe dhaaf oo dhalaba anina siin dhaafay ilaahay saas dadleh ilaahay warkan dadka la hadaloo haay kulli ketin dembahawasan gefaasan eri ilaahay subhaana wa tacaala anina markin may waaha lanki gefa yaa dembijay dhaafee arin la dembe dhaafa oo aha dembe dhaaf oo dhalaba waana siinku dhaafay walaalayaalow wali fadaane oo nisirdaaramaane in ilaahay subhaana wa tacaala liintoo bisheen in malcasidi laha ku nagada dadka muslimiinta ee may waaha liindo'aay gaalada la ankaara muslimiinta liindo'aay in ilaahay guulsii guul may waaha adduunya aakhiriyo liibanaan in ilaahay sii liinka do'aay gaaladana may wahay odowka muslimiintu ah in ilaahay ibi yaana la ankaara antaasaan isdardaaramaan kelmida may haka dhammaay haka gunaanaday tuubuu ilallaahi jamiican ayuha almu'minuun tuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuun dadkii mu'miniinta oy ilaahay intoo bisheegna dunuubtii ha ku nagada macsidii ha ku naganoy ilaahay intoo bisheegnoy masiibadan nahayta may waaha heela baahan bani aadamkii may waaha baahan heelayo wal sabab eeyo la kooyan maleh wal unu suubsaneen unu kasbaneen waab ilaahay bani imtihaani uni dembawni uni macsi suubini dhibaatili niiridi heelagee laniisaladi ilaahay walaaysiyaay yaraysidi wal min waysan uni madan lani imtihaanoy goortili niingili erinkii ma ingadi loodi ma ingadi gaali ma ingadi sali guruhay iyaala laku fikiri jari balaanga laku fikiraay laakiin haddii geeka sidii iyaalkii iyo balaanti oo kale loorkii erinkii leeday wala ka jare loorkii halaagi wala ka jare may wallaha ka gada galeytaati geekagaalaala ka sheegay meeli horti roogdi walaa hor unku dareerti waqtigii la tawbisheen lafadaay uni hor demban galohay markas una dembe galnaan masiibad hora ninka ziyaadas warkas markas una dembe galna masiibad hora ninka ziyaadas insha allahu wali dardaarmey ini una tawbisheen ilaahi subhaana watacaala una nagana lan walow iska nagada goodkishay may waa ka nagada dhammaan tawbisheen lisfara kelimada intaa ka gaabsadee jazaakum allahu khayr wabilaahi towfiiq waxaa sidoo kale goobta ka hadlay nabdoon maxamed macali ibraahim oo ka mid ah nabadoonnada deegaanka kulan jareer walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaalaa yan mahadnagaan mahad unankooba korna yaa ilaahay subxaana wa tacaalaa noo mudinyi oo tamuwata ita qarsanba e nicmooyinka uusa ninka nicmeeyna tamuwata ita nin qarsanba ilaahay subxaana wa tacaalaa ninka nicmeey oo ilaahay lilay subxaana wa tacaalaa wain tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha nimooyinka uusan niga galadaysadeen ilaahay subxaana wa tacaala una ninka galadaysaday ninka daagin unan kooba korno ilaahay walbadan an mahadnagaan subxaana wa tacaalaa taas bacdisha mayba waaha walaalihii mujaahidiinta oo mayba waaha geeka walaalosho mayba waahay oo ulees yaalale lagaba oo mayba waaha cadowga ilaahay lila degaalabohay hamiigii maala lila teegayi way waaha lalaqaba hatana mayba waaha walaalojo an gurmudoo haayan xarakatu shabaab almujaahidiin ya mayba waaha mahad wiin ya mayba waaha yoona ya an naqaana ilaahay subxaana wa tacaalaa barakheey ilaahay subxaana wa tacaalaa gacantiyo korka weel ilaahay subxaana wa tacaalaa odowshu baabi ilaahay subxaana wa tacaalaa midnimadiyo mayba waaha nimbaaga weel ilaahay subxaana wa tacaalaa unuuna mayba waaha dad ilaahijo ku obsada ilaahay niweel sida walaalka sheekha sheegi mayba waaha ini una ilaahay ingnaga nang musiibada iyo uleyska nahay sida mayba waaha ilaahay subxaana wa tacala madi un ingnaga nang yaa ilaahay noo qaada subxaana wa tacaala ee walaalayaal gaar ahaan may waaha mayeed iyo eedanka mahadnagaane xarakatu shabaab almujaahidiin wa khaasatan guddiga gurmudka abaaraha iyo mayba waaha mahad wiin ingnagaan walaaloshoo mayba waaha geekayo oo xaaladan dadka geeka masaakintaga een dhab gabaan afur yoo ambaahanyin sahuur ambaahanyin dhibaataysanyin gaajoysanyin geekata mayba uleys yaala hataa kala leenfeelin mayba waaha dadkiyo haayo ilaan gurmud kan hata leenfeelay dad oo boqol i hee e wayba waaha deegaankan kulinjareer mayba waaha masaakin elani iskashaani mayba waa walkagaadad oo haayan ilaahay subxaana wa tacaala anka mahadnagaane fuma xarakatu shabaab almujaahidiin an mahadnagaan wa khaasatan guddiga gurmudka abaaraha ilaahay barakhaay ilaahay subxaana wa tacaala wali mayba waaha muslimiinta waliyo hadhiibadeen ilaahay ini miisaansho aakhir anka kaba ilaahay xasanaad iyo mayba waa anka kaba ilaahay subxaana wa tacala imrajoona nin barakhaay wali in weydiisaan muslimiinta wala hadla bahayn wali hangeri ilaahay in barakhaay ini dadkii masaakinta oo walaagan dhasiin ilaahay subxaana wa tacaala mayba waa yoona raashin oyo mayba waa ilaahay subxaana wa tacaala anka ibaadaysadaan yoona mayba ilaahay anka weelo yoona mayba ilaahay in daaway walaalihii mayba waa khayrkan haneela doonayna mayba waa ini walbadan walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala baadajay liyan mahadnaga taasa mayba waa yaa dardaaramo fadi wa khaasatan ini uleyskan ahaa ilaahay subxaana wa tacaala noo bii koro ilaahay unan mahadnagaan waan ilaahay waan mayba an toobu sheegnan taasaa ka gebagabaaya waa bilahi towfiiq sidoo kale qaar ka mid ah dadkii deeqdaasi raashiinka loo qeybiyey oo ku dhaqan deegaanka kulanjareer ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus horta marka hore ilaahay maxda alxamdulilah alxamdulilah wadankaana kulanjareer raashinana na see boorana na see saliidana na see sokorana na see bariisana na see alxamdulilah alxamdulilah ilaahay maxda walaa raashin ninsi abaaro abaartii jeena ninsi guddi abaaraha nasi muslimiintu walaa islaamka nasiidi alxamdulilah markol alxamdulilah ilaahay mahadle raashinka saliid lamagulow burka keesh sokor keesh bariis keesh alxamdulilah mujaahidiin marka inti midigde ilaahay korkawaal gaaladin ilaahay jibi anoo mustafsha cabdiraxmaan magaagay leeraw kokooy bakaar yermii leeraw untan haayna in adeerma kokoyna alang ay mukukoyn in eedo mukukoyn islaamnimo yana ninkuweeri languna dacwanay abaaran haaytee walhana sii erni mijartu walha ninkasi marka hor ilaahaya ka mahadsan mujaahidiinta abaalkana isku leh insha allahu biidnillaahi alkariim mayna na siiyey bariisana na sii burana na sii saliidana na sii sokorana na sii raashin sadaqa sadaqadiismeel wiin ilaahay geysyaw muslimiinta mujaahidiinta way ka ognaa galantiyoo kore ka ogno gaalana luga mujaahidiinta hoostiyoo ka ogno insha allahu biidnillaahi alkariim may kale ha ku gebagabaayey ilaahaya ka mahadsan abaalmarintana mujaahidiinta isku leh abaalka walaalaha gurmudka guddiga gurmudka abaaro yam aragna iyoona ku mahadsan insha allahu biidnillaahi alkariim walaalayaal kolley islaanna intaani kuusi raashingana nasi bura ka jar bariisa ka jar deegaanka kulanjareeru huduru marka guddiga abaaro islaamka gaalada alla jibi muslimka gaalnidkor alla kawaal intaas ka baad raashinka bura ka jar bariisa ka jar sokora ka jarta saliida ka jarta gaalada may ka habara inti ilaahay hoos ka waalo muslimkan gaalnidkor ka waal ama ilmooga omidali iyo ree magaagay deegaankana rooga kulinjareer raashingana na sii bariisana na sii burana na sii saliidana na sii ilaahay aan ka mahadsanna alxamdu alshukru raashinkaasi muslimiinta hana deersadee mujaahidiinta madaja kor alle ka weeda ilaahay mahadle ilaahay na sii alxamdu alshukru deegaanka kulinjareer yaa ka roogna hanuunga geeg barwaaga kafergelohayn ilaahay akyaarfaylaniinjeeni muslum hanuuninkooy geeg hanoo barwaaga qabnago saliid iyonay sokor i bariid i bur walnani dhaafi madla hanuunga mahasagna abaartan iyonay kashaqangnamhaayoananiinsi lang ilaahay mudaaji insehelo alaniinjeeni hanuunga nka mahasagna ilaahay mahatiisahan mujaahidiintiyo galantiya kor inti adlakaweelo nka mahasagna gaalada ilaahay bembed iyonay dabka dhow faamay maadeeri liyare deegaanka kulinjareera roog geeka burana na sii bariisana na sii sokorana na sii saliidana na sii mujaahidiinta hana sii ilaahay jeena niin sii abaartana niin sii gaalada ilaahay wiina badanbedka waa markana degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee baay boqol iyo labaatan qoys oo ka mid a bulshada ku dhaqan degmadaas ayaa maanta raashiin deeq ah guddiga gurmudka abaaraha wilaayada islaamiga ee baay ugu qeybiyey idaacadda islaamiga andalus ayaa wareystay qaar ka mid ah dadkii ka faa'idaystay deeqdaasi nuunayma lingeedangaliere utuga ku gooy gabaatan jaraorog bur i bariis sokor sariir yana mujaahidiinka galantiya kor adda kuweela guul adla sii yana siyan abaarana hayti oongan hay dhibaataysanayni ilaahay wiinowdhanki habii an do'aayana do'aaya ka kaalmayaan ilaahay badiyay kor kuweel ilaahay galantis kor marsi idinga leere labaatan jaro raashin bariis i bur i sokor i saliid muslimiintana siidi mujaahidiintana siidi ifi aan raji ahay waad mahamud labaatan jaro lama sedaaliyonayada lama haab haabta kureyonay haab bariide haabur eh mujaahidiinta ti ilaahay guulsi magacay waa umu mascuud mujaahidiinta ayaa ku mahadsan maanta oo raashinka oona siiyey alxamdulilaah bur iyo bariis iyo sokor mujaahidiinta garabkooda allaa galo gaaladana allaa jiiyo insha allah u mahadsan yihiin gurmadka abaaraha maasha allah waxaan leeyahay mujaahidiinta cadowga allaa jibiyo xasan cabdi cusmaan gandhi ere degmada labaatan jarow maynana siiyey raashin oo bariisanana siy buranana siy sariiranana siy sokoranana siy harakada shabaabal mujaahidiinana siidi unka mahadnagaane ilaahay edow ka jibi walaayadii kor alla weele edowkana hoos alagdhig maandareey mahad guul e addunya akhare leh haagay ibriig madaleelere meelaana roogan degmadii labaatan jar waa roog raashin alana siy raashinka lana siina bur i bariis i sokoru i sariiru muslimiintana siidi alxamdulilah wayninka ka dhigantaa alxamdulilah ilaahay maxadla inka dambaan fariintaana diraw nibid i guul i gaalada alla jibiy midigdiya koraalla kuwaa
masaakinta geekanta kooyan oo raashinkii inta la hadhikay harakad in walaayad iyo dadki madaas muxsiniin ay ka tir galaan an kooyan khaasaamaynka dirdaarmay ini may waha ilaahay koobsadan ee ilaahay tuugan oo doon ilaahay kirin nagadan oo walayo geekala si sababtee walaas badan jari furad ilaahay ku bedel tankala may waha iska filnaanan qofku qofkii kitabar yargaan kis goboday saasan ninka gargaare waan may waha ilaahay guuli gargaarka nasriga ilaahay saasanaysiya hoblan walay gaantiisa galob gaan gal kordhikada gargaarkii guuli nasrigi barwaaqadii dhan meel ka zuulayaan may ogaada sana dadku wala haysdan ilaahay jeelin us jeelin mansiin dadku wala laang dhuwa in ilaahay nebi us nebi man kaxeeb dhammaantii oo may waha imtixaan leh kan faqiirkan imtixaan lan faqiirkoy kan oo hodankan imtixaan lan dhiibi dadko dhibka haysada dadki ka sabraan ala kuweel waan ka sabra walaas ilaahay siin bay waha likulmi geeka may waha anta tgeeka raashin oo muslimiinta haneenka deegan oo lanka tirgay dadka daciifinta lanka tirgay yaa anta nin yaal kaasa may waha qiimis iyo nayd nadaaman iyo dadka lanka tirgay in la geysi yaa waqtiga diladeeri anta nin yaa
guud ahaana intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo ballanha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا